wararka aynu ka heleyno gobolka bari gaar ahaan deegaanka qardho ayaa sheegayo in halkaasi ay ka dhacday dhacdo naxdin leh oo dadka bulshada qardho ay aad u hadalhayaan taas oo ah in haweenay ay dishay saygeedii ay u dhexaysay iyadoona falkan dilka ah u adeegsatay toorey waxaana la helayaa warar kala duwan oo ku aadan sababta keentay in haweenaydan ay disho saygeeda wararka qaar ayaa waxa ay tibaaxayaan in haweenaydan ay maseersaneed goorta ay geysanaysay falkan dilka ah waxaana goobta ay ka dhacday dhacdadaani durbadiiba gaaray qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada qardho kuwaas oo dareen layaab leh ka muujinaya dhacdada naxdinta leh isticmaalka internetka oo ku badan deegaanada uu ka taliyo maamulka puntland ayaa loo aaneynayaa dhacdooyinkan iyo kuwa la midka ah ee la xidhiira in qof uu ku dhiirado dilada qof ay nolol wadaag yihiin madaxda ugu sarreyso maamulka puntland ayaa bulshada faray inay badsadaan adeegsiga internetka dhowaan ayayna ahayd markii uu siciid cabdulaahi deni oo ah madaxweynaha maamulka puntland uu jeediyey hadal uu ku dhiirigelinayay isticmaalka internetka iyadoona dhanka kale uu iska indhasaabayay dhibaatooyinka fisqiga ee laga dhaxlay